magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan dhibaatooyinka ay la kulmaan wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan sameynta sheekooyinka murugada leh tababarkan oo socon doona muddo laba maalmood ayaa waxaa ka qaybgalaya qaar kamida wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne cabdi axmed xuseen oo kamid a qabanqaabiyaasha tababarkan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan tababarkan waxaa qabanaya somalia women journalism organization oo loosoo gaabiyo s w j o oo ah ururka isku tagga saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed waxaana uu ku saabsan yahay trauma training workshop for somalia journalist oo macnaheedu ay tahay tababar la xiriira dhacdooyinka murugada leh ee ay tabiyaan wariyaasha dhibaatooyinka ka soo gaara oo maskaxiyana ahaato ama waxoogaa culeysyo kaleeto ahaato marka tababarkaas laba maalmood oo socon doona in ka badan shan iyo toban wariye oo idaacadaha magaalada laga soo xulay ayaa tababarkan maaragtay ka qaybgelayo waxaana bixinaya dhakhaatiir iyo sidoo kale wariyaal experti ah oo maaragtay si weyn maarata arrimahan ugu takhasusay marka laba maalmood ayuu tababarkan socon doonaa waxaana dadka wariyaasha talooyin laga siinayaa dhibaatooyinka caafimaad darro ee dhinaca dhimirka sheekooyinkii ay sameeyeen haddii ay halahay kuwa laga sameeyey qaraxyada haddii ay halahay meelaha maaragtay kufsiyada iyo waxyaabaha la xiriira haddii ay halahan dagaalada ama colaadaha dhibaatooyinka yacni maskaxiyan wariyaasha ay ka qaadaan wararka iyo waxyaabahaas ay tabiyaan oo saameyn maskaxiyan ay ku yeeshaan wariyaasha soomaaliyeed ayaa tababarkan noocyada maskaxiyankaas ama dhibaatooyinkaas oo taraamaha ah ayaa laga siinayaa wariyaasha fahan guud oo faahfaahsan qaar ka mida wariyaasha ka qayb galay tababarka ayaa sheegay in wax badan ka faa'idi doonaan siminaarkan oo ku saabsanaa mahadhooyinka ay ka qaadaan wariyaashu mahadhooyinka ay ka qaadaan muxuu ahaa waxyaabaha soo mare ee muxuu ahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan mahadhooyinka raadadka ay ku reebaan ayuu ku saabsanaa waxa uu socon doonaa muddo laba cishaa oo ah labaatanka oktoobar iyo koob iyo labaatanka oktoobar marka insha allah waxaan isleeyahay in intii hore wax u barateen u ahaan doono tilmaan inta kale iminka waxbarashada waddana ee xagga saxaafadan iyaguna uu u noqon doono qayb weyn iyagana u gali doono waxaan ka mid ahay wariyaasha maanta oo tababarka uu furmay kaasoo ajendaha looga hadlaya oo ahay dhacdooyinkii xanuunka bannaan ee aan la soo kulmay qof walba oo wariya oo la soo kulmay amaba intuu waxduubay oo la soo kulmay kaasoo noo socon doona muddo laba maalmood ah waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan noogu dhammaan doono magacayga waa libaas subane daawud waxaan ka mid ah wariyaasha maanta u furmay tababarka tababarkan waa filaya in waxyaaba badan aan ka dhexli doono maadaama labada maalin uu socdo bismillaah magacayga waa munafseen cabdi waxaa ka mid ahay wariyaasha maanta uu furmay tababarkan waxaan rajaynaa in tababarkan aan ka faa'iidno waxyaabo badan intuu tababarkan noo dhammaanin waxaan rajaynaa in waxyaabo badan aan ka faa'iidno tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona sidii wariyaasha ay ugu dhabar adeegi lahaayeen tabinta warbixinada murugada leh